gudoomiyaha ahlu sunnada gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya sheekh maxamed maxamuud yuusuf owlibaax oo la hadlay idaacadda risaale ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku guuldareysatay inay dhaqan geliso heshiise horey ee ula gaartay ahlu sunnada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya sheekh owlibaax waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya waajib ay ku tahay inay hirgeliso heshiiskii horey ula gaartay ahlu sunnada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya si buu yidhi loogu guuleysto dhismaha maamulka loo sameynayo gobolada mudug iyo galguduud shaab bay ka saartay muddo dheer bay dagaalamaysay naf iyo maal baa ku burburay ilaa shan sano baa loola dagaalamahayay ballanqaadyadii dowladdii ay la gashayna dowladda ay gashayna runtii way uga baxday arrintaasi lix ilaa shan sano ilaa toddoba sano ay dagaalamayeen ku dhawaad ballanqaadyadiina dowladda way ka baxday runtii waxa weeye maanta waxay ahayd in la wada hadlo dowladda ballanqaadyadii fuliso system dowladeed la isugu yimaado goboladaani hadda maanta la dhisayo oo dowlad goboleedka loo soconayo waxa weeye si dastuurka waafaqsan oo ayagu ay xushmad ku leeyihiin oo sistamka iyo maamulada ay ugu horeeyaan dadkoodii ay ula mid yihiin oo mas-uuliin ugu yihiin oo amniga iyo talada dowladda soomaaliya ayaa heshiisku meel gaar ah oo ka kooban shan qodob la gaartay culmaa udiinka ahlusunna ee gobolada dhexe ee dalka soomaaliya si looga baaqsado dagaallo mar kale ka dhaca degmada gurceel iyo nawaaxigiisa